assalaamu calaykum waa anigoo nuur bare cali e waxaan rabnaa inaan kuusoo gudbinno cabasho ku saabsan ey xagardheere beryahan dhibaato aad iyo aad u weyn ka wado ilaa konton neef oo ari a wuu cunay ilaa toban neef oo weyle a wuu cunay hadda shan qof ayaa hadda qaar ka mid a hadda isbitaalka ay yaalaan qaarna hadda ay ka soo baxeen marka dhibaatadaas aad iyo aad u weyn ayaa jirtaan ka caban haynaa marka waxaan rabnaa in ciddi ay qusayso arrintaas inay tillaabo deg deg ee laga qaado eygaas nagala laayo codsigaas ayaan qabnaa oo anoo faarax cali shaqlana ah waxaan kuu sheegayaa eygii baa hoolihii eber ka dhigay dad iyo dunyadu isku darsaday marka anigan hadda hadlayo intaas oo neef eh waa iga cuna wax hebel hebel la dhahay ma aha buuradan waa inta neef oo dad uu halkan uu ka uu ka cuna marka maxaan kaa codsanhaynaa eygan baan hadalkiisa yaan wadannaa arrinta aan wadanno waa arrintaa markaasoo saasaad ogaanaysa Ah, degmada boolfayf xagadheere waxaa gaar ahaan degmada boolfayf aan ku noolna cali aadan dooqo waali dhaha eygana dhibaato badan oo aad u badan waqtiyo badan nuu hay Eh, eygaas ciddi aa qusayso ama aan maqli doonto codka annaga eygaa dad baalaha la dhehe oo qaxootiga qaarkiis joogo inay eygaa siito tilaabo xoogle aan ka qaadnaan rabnaa dadkaas iyo eygiisow marka eygaa dadkii oo ebil xooluu ku jeeda hadda dadkii wana ka dhici oo isbitaalaha ku jira marka cabashadaas baan usoo gudbinaynaa idaacadda asalaamu calaykum Eh, sida duqoyda hore ay sheegeen niyow ey baa weerar xoog leh nagu hayaa marka horta wuxuu ka tagay had markan egan waxaa laga ilaaliya waxariga guriga ku xirnaa iyo ilmihii baan egan ka hortaagannahay xoolaha hor buu usoo cunayba marka bahalkan aad buu noo dhibahayaa walaalow marka waxaan rabnaa bahalkaas sayta aad buu noo dhibaya in nagala qabto dadka ay qusayso qaas ahaan elected leader security inay naga qabtaan bahalkan waxaa waye, weerar baan nahayaa col baan nahayaa weerar baan nahayaa bahalkan in nagala qabtaan rabnaa insha allahu tacaala cabsida kale oo aan qabnana waxaa waye carruurta eegan iskuullada ama isbita ama dugsiyaasha aadayeen in la iskoodgareemoogiya ma aadi karaan waa marka waa cabsi aad iyo aad weyn usoo korodhay maanta waxaan la hadlay insha allahu doctor xareed ninka ugu sarreeya gaarisa dhakhtarka maxaa yeele waxaan arki jirnay ewel markuu ay sidaa noqdo in ay fitner inta loogu yeero ay laayaan marka dhoktaha wuxuu yidhaahda ay laazima dad ayaa leh dad mbaalemoogi dad la-aan ma ahaan karo hadduu dad la-aan yaho degdeg ayaa loolaan karaa hadduu dad leeyina dadka waa shati bay u haastaan sida sharciga eh. ruuxuu qabto waa ina iyaga daaweeyaan hadduu xoolo yahayna maaragta ay maaragta iyaga magdhabaan sidaa awgeed marka waa boliis kiise kiiskaas boliiskana u gudbiya kadibna annagii boliiska isla xiriiri doona marka intaasna waan sii horumarinay insha allah waxaan aadaynaa eh, boliiska ninka ugu sarreeya ayaan u tegaynaa waxaan rabnaa inaan rabood ka qorno eygaasayto insha allah marka sidaas ayaa jirtaa waxaan rabnaa in maaragta idaacadda ee sidii aan ku naqaano waxa cabashada dadweynaha maaragta loo baafin jiray inaad u baafisiin ayaan codsanayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu